saxiifadaadu waa dar kula socdo ku sahanahadiyo darkala ku sirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe
kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta ood inaga dhegaysanaysaay meelwalba aad joogtaan iyo sida maqalka raadiyaha isna u idiin soo gaarayaba waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dooda isbuuca oo toddobaad walba aad ka dhegaysataan raadiyaha isnaay joobaar shabeellaha dhexe soomaaliya waxaana barnaamijkeed la socodsiinayo anigoo timacade saxiibadaadu waa dar kula socdo suusan ahadiyo darkala ku siirayo sunta ku walaaqo adiga un ku sababe
mar kale kusoo dhawaada barnaamijka dooda isbuuca toddobaadkani bahad turwaali ka noqda waxaan ku eegeynaa saameynta fatahadaha webiga shabeelle ay ku yeeshaan tuulooyinka hoos yimaada gobolkan shabeellaha dhexe waxaana barnaamijka marti ugu ah ibraahim mustaf xaamuud oo ah gudoomiyaha tuulada raqayle cumar gudle axmed ibraahim abuukar oo ah gudoomiyaha tuulada habuule axmed cigow xasan maxamed abuukar oo ah gudoomiyaha tuulada xudur ciise
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
waa hagaag dhegeystayaal fariintaintaas aynu kaaga gudubno sidaa horeyda kugu sheegayba barnaamijka waxaan kaga hadlaynaa saameynta fatahaada webiga shabeelle ay ku yeelato tuulooyinka hoos yimaada gobolkani shabeellaha dhexe ugu horeyn waxaan soo dhoweynayaa gudoomiyaha tuulada xudur ciise xasan maxuud abuukar marka hore kusoo dhawow raadiyaha isnaayo magaalada joobaar marka xigta maxay tahay saameynta fatahaadaha webiga shabeelle ay ku yeelato dadka ku nool tuulooyinka hoos yimaada degmooyinka qaar ee gobolkani shabeellaha dhexe maxaase sababo
raadiyo isnaayo jowhar mahadsan tahay kulankaanu usoo kulmiso naga wasahaysid fatahaada su-aalaha aadna weydiihaysina diyaara u nahay xilligan hadda oo fatahaadu waxaa cabsideeda la qabaa maadaama xilligii beesha un ku jirno weligiina hadda un asoo biyo hore u lahay oo biyihiisa ay badnaayeen haddana daamadii dayrka bilaabanay cabsi cabsi badan oo ka jirta darteed waa tahay guddoomiyaha aada ayuu mahadsan yahay markana guddoomiyaha dowlada bule axmed cigow kusoo dhawow marka koowaad marka xigta fatahaada webiga shabeelle saameyn cinke ah ayay ku yeelataa tuulooyinka hoos yimaada ee magaalada jowhar maxayse tahay sababaha fatahaadaha ay ugu soo noqnoqdaan gobolkani taana guddoomiye waxaan ku sheegaa annaga bowle axmed sidaanu nahay laba fasal iyo saddex fasal biyaanu u socday fasahaadada hadda beeraha qaarkood waa la taabtay qaaradiina labadii fasaloo hore biyahooda weli qaarkood ku jiro webiga meel cala tuuro oo u bahan waa jirtaa meelna waa laga qabtay marka anaga hadda waxaa biyo xireenka saddex kilomitr afar kilomitr oo noo jira sabuunku yaal biyo xireenkii waxaa haasta qorye e oo ilaahay og yahay qoryahaas sababtooda ayaa aad noogu sii baday anaga ilaa mahadaay ilaa inta wax yar biyo haddau kusoo daro hadda qarkau saaran yahay libeela waaye lama deedkan ku haaya hadduu hoos aaga celiyey awad hadduu xilada deerto roobka ii da-do fasahaadada sidii isi ka daranay u saameynay marka intaasoo dhibaata oo nagu sameeyey saddexdii fasaloon soo dhaafnay haddaana cabsideeday leedahay saddex fasal beera wax ku yaalaan oo galeedeeda iyo digirteeda iyo yaayadeeda loo cunaayo ayaanu waxdana ka goysanin marka sidaas aaweedaan fasahaadada oogu cabsi qabnaa hadda oo xilada deerta haddee roobka bilaado bishaan octoobar maanta laba iyo labaatan saddex iyo labaatan ay mareey marka cabsidaas walwalkeeda waa qabnaa waa tahay guddoomiyaha bule axmed cigow aad ayuu mahadsan yahay markana guddoomiyaha dowladda raqayle cumar gudle marka hore kusoo dhawow raadi haysnaa iyo magaalada jowbaar marka xigta saameyn ceenkee ahaayeedi ku yeelatay fatahaada webiga shabeelle waa mahadsan tahay raadiyo ismaayo anaga dhibaata aad iyo aad u weyn ayaa na gaartay oo ah saameeyaha oo huga shabeellaha dhexe waxay nagu samaysay fatahaad aad iyo aad u weyn ayay nagu samaysay anaga dalag waxaa nagu dambaysay saddex sano ilaa iyo afar sano ayaan maroynay dalag la-aan suulwe raqel cumar guudle marka alxamdulilah waxaa intaas aa sababay ilaahay qudradiisa waaye wax adduunyada horta aynaga ma jirto buuq anaga fatahaad aad iyo aad u weyna anaga naga baxday laba sano nagu socotay sanadkii saddexaad ayaan iska xirnay anagoo waa ka baxdeen qalka baahidii waa ka baxdeen deheyno oo dalagii abuuranay intan waxaa nagu timid fatahaadii tuulada bayaxaal ka baxday ilaa iyo haddana waana haysatahay meelan u baxsana ma laha afarta koono hubiga ayaa wadano magaalada markiin soo aadayna hataa wadadayni waxay noqotay hubiga dhexdiisa meelan ka baxna malaha afarta koono tuuladaan isku celinoonahay nin kastoo oy waxa e marka aad iyo aad ayaa anaga dhibaata xoogle ay noo haysa tahay dhibaatadaasna waxaan rabnahay dawladda hirshabeelle waxaan rabnahay inay gacan nagu siiso ama garab nagu siiso waxaan rabnahay hay-adaha samafalka en inay garabna siiyaan ilaaha wax bixi karo guddoomiye hay-adaha waan usoo noqonaynaa waxaad ka dhawaajisay in afar sano ay idin saameysay fatahaadda webiga shabeelle marka haddana ay fatahaaddu idinku socoto ma jiraan dad ka barakacay tuulada raqayle cumar guud alxamdulilah dadka barakacay waa jiraan laakin waa ka gaarniyo loorar anaga iska abu iska aruurani oo gurigaa noo yaaliya meeshii ama isha nagu nagu soo booqotay ayaan iskaga xirnay difaacaasaan galnay in tuulada aan qabada barkain waa tahay guddoomiyaha raqayle cumar guudle aad ayuu mahadsan yahay markana guddoomiyaha tuulada xudur ciise guddoomiye waxaad ka dhawaajisay inay jiraan cabsi weyn aad ka qabtaan in webiga shabeelle idinku soo fataho ma samayseen dadaalo aad kaga hortagaysaan wax waaye bini aadanku sidiisabuu qadarta ilaahayaa iskale dadaalna ma reebana markay tuulada tahay tuulada isxilqaan oo meelihii khatar ka imaan karto ay haysaa walow dhul dham oo baaxad weyn oo dawlo u baahan maaragtay u baahan aysan shicib oo tuulo degan xoogusaynin haddana intii awoodeyna waa rafanaynaa walow awoodda ilaahay gacantiisa ay ku jirto waxaan ka helnay walax yar oo kaalme sanadkii dhawaay walooyinkaan loorada bixiyo bisha case hadduu ilaahay kuu diidin loorartii aan kulay waardiya ahaan u haysanaa wadda wax weyn ma jiraan shaqaduna hadda badanaa waana waa qabanay saddex meelood midi loo dhigay laba meeloodaa noo dhiman waa tahay markaan guddoomiyaha buule axmed cigow sidoo kale waxaad sheegtay in fatahaadda webiga shabeelle ay saameyn lixad leh ku yeelatay dadka ku nool tuulada sidoo kalena saddex kilomitir ku dhawaad ay idin jiraan sabuun oo islamarkaana cabsi weyn aad kasii qabtaan fatahaadda ma jiraan dadaalo aad kaga hortagaysaan in fatahaadda webiga shabeelle ay gudaha usoo gasho biyaheeda tuulada buule axmed cigow
wallaahi buulo haddau biyaa keeno webiga masalkaan hadda roob ka da-aayo hadda meelo badanaa wax ka qabanaya loo ror saarnay meelahaas cabsi weynay leeyihiin asha waxa waaye qoryaha ku jiro ayadoo anaga ma bixi karne dawlad loo helin ama kaalmo loo helin aniga kama saari karno qoryo wiish iyo waxyaalo badan u baahan waaye marka qoryahaas ba intii ku jira anaga cabsi weyn iyo walwalkeeday leedahay waa tahay mala wadaagteen mas-uuliyiinta heer degmo iyo heer gobol iyo heer state si in laidiga garab siiyo cabsida iyo fatahaadda aad ka qabtaan oo caratuur xoogle loo saaro
wallahi wax badan waa sheegnay laakiin wax hadda laga qabta ma jiro wax hadda laga qabti oo meeshaas oon kaalma aan ka helna ma jirto ilaa qoryahaas waxa anaga awood u leena oon bixi karna ma aha ina daw maamulka hirshabeelle waa inuu wax ka qabto adiga beledkaaba laga gala mar hore beledkaaba laga baxay ba banaankiisa la degay marka beledka wax waa iska saarnay laakiin sidii rabo nooma noqon
waa tahay aada u mahadsan yahay markana guddoomiyaha raqayle guddoomiye waxaad ka dhawaajisay in afarta hareeraha tuulada ay biyaha heraariyeen idinkuna ay doon keliya oo webiga soo dhex marto aad beledka markaad soo aadaysaan soo raacdaan waa tahay haddii ay jiraan dad ugu soo boodo xanuuno qaab nooceed ku maaraysaan waxaan ku maaraynahay inin doon soo marsiino iyo inay gurigeeda qofta daawadeeda lagu siiyo haddii meesha ilaaha daawahaaye ay meesha lagu daaweeyo hadda anigu daadoodaaya inay doon la soo saaro ma hurno
waa tahay doonta imisaa lagu soo raacaa marka
doonta waxaa lagu soo raacaa haddii lagu asxaamo konton dollar qofta qaliyeed konton dollar markaas ijaar waaye oo aad lagu isxaamaayo maanta ijaarkeeda boqol iyo boqol labaatan iyo shan dollar waa hal dollar iyo bar waa alaa qof aada loo wadaayo
waa tahay mala wadaagteen maamulka degmada iyo kan gobolka iyo kan hirshabelle ee culaysyadan xoogga leh ee aad kala kulanteen fatahaadda webiga
waan la wadaagnay wax waxnaaga qabtan ilaa iyo hadda waa la anaa
waa tahay guddoomiyaha tuulada xudur ciise guddoomiye waxaa si xogli looga hadlay saameynta fatahaadda webiga shabeelle maadaama idinku aad tihiin dadkii tuulooyinka ku sugnaa islamarkaana ay saameynaysay fatahaadda ma jiraan qaabab looga hortagi karo oo aad isleedihiin haddii la sameeyo waa laga waa laga hakan karaa ama laga joogsan karaa biyaha fatahaadda si fiican si fiican mhm Eh, waxaa jiro eh, annaga hadda dhibaatooyinka badana aan qabno markaan nahay dadka laga soo gudiyey eh, degmada macday markaan nahay ilaa iyo biyo xireenka sabuun dhibaatada jirta waxay biyo xireenka sabuun waa xiran yahay waxaa xiray qoryihii oo keenay webiga shabeelle eh, waadiyaalka kasoo qaaday yaa isku xiray Eh, ha ahaatee dawladda iyo maamulka wax ay qaban karaana meesha yaallo iyo hay-ado sababtoo ah waxay u baahan tahay kanaalkii weynaayey oo biyaha lagu neefinaayey oo beerweyn geynayay jameecaha iyo dhulkaas karidaayey oo keedkii biyaha la geynayay in la sameeyo faawga kanaalkii faawga ahaa in la qodo kanaalkaas dawladii ee soomaaliya waxay ugu talagashay in webiga shabeelle lagu neefiyo waxaa kaloo u lameeyo eh, kiliga shiinaha waxay dawladii ugu talagashay in webiga lagu neefiyo markuu culeys keeno in la geeyo oo biya dhexdhexaad si uu noqdo hoos ugu noqdo uu fatah u samaynin marka dhibaatooyinka hadda jiro oo ay kamid tahay in faawi wax laga qabto biyo xoreynkii qoryaha laga bixiyo eh, irdihii dib loo sameeyo oo biyo la xakumo karo marna la xiro karo marna la dayso karo haddii koonfur ay biyaha ku yar yihiin loo deeyo markii waqooyi biyo u baahdaan xirtaan waraabka la kala siiyo sidii loo qaybi jiray marka wax la qaban karin ma jiro buur hadda webiga afkiisa lasii dhigo maxaa yeelay maanta dhaweyd anigu buuraan dhignay waxaan ku dhignay daldoosaan ku dhignay webiga afkiisa la baaliyaa la dhigay haddana maanta waa lagu laba noqday waxaa la yidhi qaybtaan latoofaaga baxnay hala saaro meeshii carada laga qaaday adi dawla ma tihid oo iska rogo kuma keeni kartid waxaad u diraysaa marka doo ilaah ku dirin baldooskia hoostiisa cara laga qaaday baldooskia buq kugu sii deynaa marka waxaan u baahannaha u sheegaynaa dawladda federaalka iyo hay-adaha caalamiga eh waxa lagu xiri karo waxa lagu xiri karo oo laaga hortegi karo biyahaas waa in labadaas kanaan la helaa kii shiinaha iyo kii fawga sabuun la helo oo bari aadayo marka in eh, in la helo labadaas kanaal oo dayactir lagu sameeyo taasaa laaga gudbi karaa dhibaatadaa soo noqnoqonaysa biyaha hadday culeyskooda badnaan faawgaan barayaa la deynaha irdiyaa la furaa baryaa la aadinaa webigina wuu naaqusaa biyihii badnaay meeshay ku neebsanayaan markii oo waqooyi ay noqotane sh- waxaa la deynaa filigii shiinahana oraxsin loo deynaa wuxuu webigii u naaqusinaa biyihii qeybsamaaya awoodii biyaha yaraanayso hadda waa aragnaa oo hadda duu ilaahay ku diidin ma jiro daryeel ma jiro webigii qarkii woo jabsaday Eh, biyo xireenkii ma shaqaynayo laamankii in laga bixiyo biyo qiyaastii koonfura loo deeyo biyo hal xakameey laba iritaa la deeyey hal iritaa la deeyey ma qaado marka waxaan codsanaynaa waxaan laa horta kale ra'yi ahaan aan dhiibaynaa in ay tahay ra'yiga saliya oo lagu dhiibi karo in labadaas kanaal la helo biyo xireenka la dayac tiro waa tahay guddoomiye aad aa mahadsan tahay markaana guddoomiyaha buul axmed cugow guddoomiye maadaama dadku saameynta ee ku yeelato fatahaaddu ay qayb ka tihiin maxaa is leedahay oo xal ah haddii la sameeyo looga hortagi karo fatahaadda webiga shabeelle halka waa in meel caro la tuuro oo beledka meeshii ku aadan oo noogu daraa caro la tuuro in lagu sameeyo iyo sidiibo biyo xireenka haddaad aragtid qoryaha ku jiro intii gaxageysaa meeshaan ilaa mahadaay dadaa ku noolaahay isma leedid qoryaha ku jiro maanta qoryahaas haddii laga saaro waa nafasiisa waa aad iyo aadaan ugu nabadgelayna waa tahay guddoomiyaha tuulada ee raqayle cumar gudle guddoomiye maxaa hal ah oo aad is leedahay haddii la sameeyo fatahaadda webiga shabeelle waa laga nasan karaa maadaama gobolka shabeellaha dhexe aada ugu soo lalaabata wallaahi markii anaga oo fatahaada naalaga xiro oo fatahaada eh, tuulada bayaxaw naalaga xiro waxaan u filaa inaan ceymanayno oo nin walbo gurigiis isku celi karo waa gar haddaan naalaga xiri waayna inaan ka kacayno oon tuulada kabara kacayno oon ka baxayno galad waayo baahi joogta laguma joogi karo baahi joogta waa tahay markana guddoomiyaha buul axmed cugo guddoomiye ee maadaama fatahaadda webiga shabeelle aad ii saamaysay sidoo kalena haddii ahaa lahayd dhanka dalagyada aad tacbadiin iyo dhanka guryaha intaba ay saamaysay maxay isticmaalaan dadka ku nool tuulada dadka beer beereley waay meeshii doon ay iska ay iska tacbanaayeen waxna waa iska shaqaystaan oo meeshii ay biyaha gelina laga shaqaystaa qaarkeedna hadda biyaha ku jiro qaarna dalagaa ku yaal waa tahay ugu dambeyn guddoomiyaha tuulada xudur ciise maxaa codsi ah oo aad u jeedinaysaa maamulka heer degmo heer gobol iyo heer state dhammaan maamulada ka jiro stateka hirshabeelle federaalka iyo hay-adaha caalamiga ah waxaan u dirtanaynaa codsi ah inay wax nagala qabtaan dhibaatooyinka aan fatahaadahee nagu soo noqnoqotay maadaama dad beeraaley aanu nahay beerana aanaan joogno candamaal iyo carmaalan layahay unuka candamaal ma lihi carmaal aan nahay xoogayna waxaan codsanaynaa in maaragtay hadduu ilaahay kuu diiyin labada kanaano hadda afka ku dhuftay inay naaga shaqayso hay-adda dib noogu noogu maaragtay noogula dayac tiro iyo hereenkii oo naloo dayac tiro intaas ayaan ka codsanaynaa dawladda federaalka soomaaliya iyo dawladda hirshabeelle maamulada hay-adaha waxaan kaloo codsanaynaa maadaama dadku dad dhibaataysan ay yihiin kaalmooyin dabiici inay helaan in loo kaalmeeyo beerafalkii intay ka gaaraan dad fatahaad kusoo noqnoqotay oo dhibaato badan ku dhacday marne biila-aan horey ugu soo abaartoobay marna biyo ay aanfeeyeen ay abaareeyeen kaalmooyin caalamiyan u baahannahay in ilaahaya kaalmo leh kasta ko wixii bini aadan oo wax tari karo hay-adaha caalamiga iyo dawladda inay inshooda na soo fiiriyaan ay bal ay na qiimeeyaan dhibaatada nagu soo noqotay awgeed waa inaan u helnaa gacan kaalmaha waa tahay aada u mahadsan yahay guddoomiyaha markana guddoomiyaha tuulada saqayle cumar guddoomiye maxaa codsi aada u jeedinaysaan maamulka hirshabeelle iyo kan dawladda dhexe maamulka hirshabeelle iyo kan dawladda dhexe waxaan codsi aan udaysanayaa aan ka codsanayaa aniga inay garab nagu siiyaan wixii lagu joogi lahay biyana aan feeyey biya ibir naga dhigay dalag ma hayno afar sano ayaa baayi tuulada ayay dareenkeeda asbuuxaaya baahideeda haysaay marka waxaan ka codsanaynaa hay-adaha samafalka iyo maamulka hirshabeelle waxaan ka codsanaynaay inay garab nagu siiyaan saddex bilood oo dhigjoojin ayaa jirto inay intaas nagu qabtaan marka waxaan codsanaynay ummadda sidii masaakiiman agooman wiilaawe camoolo waxaasaa tuulayaasha ku nool waxaan ka codsanaynay ummaddaas masaakiimanka oo meel aadi karin ninkii lexdiisa lacagtaan tahay meel waa aadi karaaye ninka masaakiinka ah inay wax la siiyo intaasaan ka codsanaynaay dawladda iyo waxaan ka codsanaynaay hay-adaha samafalka ah intaasaan ka codsanaynaay waa mahadsan tahay markaan guddoomiyaha buule axmed cigow maxaa codsi aad u jeedinaysaan maamulka hirshabelle iyo dawladda dhexe waxaan codsi ujeedinaynaa dadka masaakiinta oo beeraleyda oo dalagaas beeraha leh ku nool inay maamulka heer state iyo heer gobol inay wax ula qabtaan kaalmo weyn uga daystaan meelaha wax laga bixiyo hay-adiyaha oo aad iyo aad loogu roonaa guud ahaan barnaamijka ah dood isbuuca waad ka dhegeysaneyseen raadiyo haysnaa joobar shabeelaha dhexe soomaaliya waanageenta intaa barnaamij caynkan oo kale aan kulmi doono sida iyo ammaana allah
adiga u ku sababe